You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
hase waxa weye buugtan afar sano ay qaadatay qoritaankooda waxaan soo bilownay waxaan soo bilownay two thousand two thousand fifteenkii ayaan bilownay marka waxaan barnaamij oo waxaan wadnay ah af soomaaliga in barnaamij oo grade one grade two grade three grade four ilaa iyo five six aan gaarsiino marka barnaamijkan yani buugta hadda kuwan intooda badan aniga iska dubariday qaarna waxa waaye qaar waa hore u jirtay oo waagii gii dowladii maxamed iyad bare bugaag jirtay oo iyagana aan takastigooda helnay oo aan isku dubarinay oo aan mataqaanaa wax badan ka bedelnay weyaan marka waxa weeyaan bugaag annaga aan iskukaan keenay wey marka ilaa iyo sideed buug ayaan qornay Waa gartay.
Somali cultural association iyo volunteers badan ay ka qayb galeen iyo bugaag layli ah oo exercise ah oo iyagana afar gaaraya ayaan qornay hadda waa garta marka yaa loogu talagala bugaagtan bugaagtan waxaa loogu talagalay ardayda dibadda ee, ku dhalatay iyo ardayda dibadda ku kortay bugaagtan ardayda soomaaliya joogta ma aha bugaagtan waa bugaag oo qaarkood english iyo soomaaliya isfasiraya qaarna waxaa weeyaan bugaag ee, loogu talagalay aada u sahlan oo loogu talagalay ardayda dibadda ku kortay ama ku dhalatay waa gartay marka waa mid in buugaag la qoro buugaag la daabaco afka soomaaliga loo qoro ee, waalidiinta soomaalida ma rabaan mase ka go-an tahay kula tahay in caruurtooda af soomaali ay bartaan waalidiintu xasan waxa weeyaan annaga southeastiga iyo ilaa adelaide ilaa meelo badan ayaa hadda codsina looga soo dirsaday buugtan ma aha waxaan rabno inaan aan business ka samayno buugtan waxa weeyaan in aan ku kaalmayno carruurta inuu luqadooda iyo dhaqankooda ka dhumin buug loogu talagalay weeye marka somali cultural association mudday ku mashquulsanayd dowladdan victoria hataa eh, gacan saaray ku leedahay oo eh, ninkan daniel andrews ayaa wax naga kaalmeeyey marka bug soo saaristooda buuggiiba wuxuu qaatay ilaa laba kun iyo sideed boqol oo dollar inuu kusoo baxo yacni keliya boqol xabo marka sideed buug ayaanu soo saarnay Eh, marka waxaan rajaynaynaa in aan aan aan aan ku helno wasaaradda inay ogolaato in af soomaaliga la aqoonsado inuu ka mid yahay maadooyinka luqadaha la aqoonsan yahay waa garta markaad leedahay la aqoonsan yahay ardadu markay bartaan ama iskuulka ka dhigtaan buundadooda xataa ay uga faa'iidayaan buund ahaan aada iyo aad waxa weeyaan ardayga yartualifka ah markuu luqadda af soomaaliga la aqoonsan yahay uu keeno boqol keeno waxay ka kaalmeynaysaa maadooyinka kale ka kaalmeynaysaa oo waxa la yidhahda eytaga ayay kor u qaadaysaa ardaygii sagaashan keeni lahaa haddii uu af soomaaligiisa boqol keeno ama siddeetan keeno eytagiisa waxay gaarsiinaysaa sagaashan iyo shan sagaashan iyo lix marka yacni ardayda hadda aan la tartamayno waxaa ka mid ah arday af carabi mandarin oo chinese ah ee maleeshiyan boqol lagu soo keenayo markaasaa ardaygii soomaaliga ahaa oo inta maadooyinka kaleo dhan kaga fiicnaa ayaa maadadaas keliya ayay ka horumarinaysa ardaydii kale waa gartay luqadahaas aad tilmaantay dabcan waa luqado waaweyn oo waxaa laga yaabaa ardada ama caruurtu inay helaan telefishinno ay daawadaan ee, websiteyo iyo waxyaalo badanoo bugaag luqadda ku qoran af soomaaliga arrimahaas aad bay u yaryihiin marka ma laga yaabaa xoogaa taasi inay dhibaato ku noqoto caruurta inay soomaaliga si fiican u bartaan
aada iyo aad waxa weeyaan een, xasan waa su-aal muhiim ah laakiin waxaan isku dayeynaa een, yacni tallaabo waa inaan qaadnaa waa inaan anagu tallaabo gaarsiinaa hadhowtina mataqaanaa aan soo ceshanaa janooladii sida janool kala duwan uu ahaan jiro kale aan soo ceshanaa barnaamijyada aan kordhinaa macnaha waxaa weeyaan hadda wasaaradda waxay ogolaatay keliya frameworkigii iyo bugaagta in la keeno marka bugaagti markaan koobiye ka geyno aan frameworka geyno oo aan curriculumka soomaaliga geyno oo la aqoonsado grade one two three four five la aqoonsado haddana waxaa laga yaabaa dadkan dhalinyarada hadda maanta joogta inay kasii dabqaadaan meeshaas oo six seven eight nine ku daraan within two three years four years waxaa laga yaabaa inaan yeerto alif gaarsiino marka een, annagu waxaan nahay keliya tallaabo qaadistii yaan rabnaa inaan gaarsiino dadki hadda sweden iyo meelo aada nooga horeysaa jirto oo aada nooga horeysa minnesota oo kaleeto dad waxaa jira bugaag fara badan oo fiican qoray Een, finland waa jira dad fara badan qoray marka halkan waxaan rabnaa dhalinyaradan inay nagu kaalmeeyaan annagana yacni dhaqanka wuxuu ka bilowdaa af soomaaliga qofka soomaaliga hadduu iloobo dhaqankii waxa weeyaan lagama hadli karaba marka soomaaligii inaan gaarsiino dhaqankanagii inaan marna aan la iloobin waa gartay tan kaloo aada loo hadal hayo ama markii laga hadlayo af soomaaliga waxa weeye in waalidiin badan caruurta aysan kula hadlin af soomaaliga markay guriga joogaan taasi sidee wax looga bedeli karaa waa arrin meel ku arrin weyn oo meesha ku jirta weeye sababta waalidkii naftiisii waxay badanaa excuse ku bixinayaan caruurtii tvgaasay fiirsanayaan iskuolkii bay tegayaan af soomaaliya ma garanayaan marka waalidkii waa ku khasbannahay laakiin ma aha waxaan arkay aniga nimankan isra yurubiyaanka ka yimaada iyo carabta iyo afgaankaba ilmaha waxaa waxay ka dhaarinayaan afka in guriga looga hadlo af kale marka ilmaha wuxuu rabaa ku hadlo laakiin waalidku waa inuu af soomaaliya ku jawaabaa waalidku waa inuu ku adkaysta afka soomaaliga inuu ku jawaabo oo mar walba ku adkaysta af soomaaliga markii time in la siiyo liyaa caawa habeenka jumcaha ah habeenka mataqaana axadda ah haba habeen laba habeen saddex habeen in yidhaahdo waa somali night caawa waa somali night guriga wax kale loogama hadlayo everything jikada everything guriga waxaa looga hadlaya af soomaali time in la siiyo saas oo kaleeta ah ilmaha haddaan example ku siiya xasan aniga carruurteeda waxay ku wada dhasheen melbourne haddana yacni kuwa waaweyn si fiican af soomaaliga u yaqaanaayo kuwa yaryar ayaa xoogaa maarata magaciisi haddana saasaytan waan isku daynay iyo naftooda inaan soomaaliya geyno inay mataqaanaa school holidayska soomaaliya tagaan laakiin waxa weeyaan in lagu dadaalo in afka soomaaliga ah ilmaha uu uu mataqaana time u helo uu barto somali cultural association waxay isku daydaa mar walba ay u taagan tahay in ay luqada keliya maaha iyo dhaqanka bugaag kaloo yaryar aan soo saarnay oo loogu talagalay ilmahan mataqaanaa family daykeeryada haya inay carruurtooda caruurta soomaaliga kuwa haya weliba ay wax ugu qabtaan kuwaasna ma aha iib ma aha ma iibinayno waxaa la rabaa keliya qofka inuu ama uu badsado uu printing out ka samaysto ama boosterada uu samaysto marka ay ilmaha ay tusaan xayawaanaadka soomaalida dhulka soomaalida magaalooyinka soomaalida ay ku baraan kuwaana ma aha wax lacaga ma aha waxaan ka rabnaa keliya waalidiinta inay nala soo xiriiraan adressna soo siiyaan markaa aan gaarsiino
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.